zabuuradii cutubka shan iyo sagaashanaad kaalaya aynu rabbiga u gabayne oo aynu farxad ugu qaylinno dhagaxa badbaadadeenna aynu hortiisa la nimaadno mahadnaq oo aynu isaga raaxmad ugu qaylinno innagoo sabuur ugu gabayna waayo rabbigu waa ilaah weyn waana boqor weyn oo ilaahyada oo dhan ka wada sarreeya dhulka meelihiisa ugu moolka dheeru gacantiisay ku jiraan oo buuraha dheeraantoodana isagaa iskale badda isagaa iskale oo isagaa sameeyey oo dhulka engeganna isagaa gacmihiisa ku sameeyey haddaba kaalaya aynu isaga caabudne oo u sujuudne oo rabbiga ina abuuray aan hortiisa ku jilba joogsanno waayo isagu waa ilaaheen oo innaguna waxaynu nahay dadkii daaqtintiisa iyo idaha gacantiisa ku jira bal maanta maad codkiisa maqashaan qalbigiinna ha adkaynina sidii markii mariibaha la joogay iyo sidii maalintii la joogay masaa oo cidlada ku dhex taal markay awoowayaasheen ijir rabeen oo ay itijaabiyeen oo ay shuqulkaygii arkeen dadkii qarnigaas afartan sannadood waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi waa dad qalbigooda ka qaldama oo iyagu ma ay aqoon jidkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan waxaan ku dhaartay inaanay nasashadayda gelin